saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka mida dowladda federaalka ayaa waxa ay magaalada muqdisho siyaabo kala duwan ugu dileen dad rayid ah ciidamo ka tirsan taraafikada dowladda federaalka ayaa shalay waxa ay isgoyska jaradiinka ee degmada yaaqshiid oo ka tirsan magaalada muqdisho ku dileen darawal mootobajaaj dilka kadib waxaa goobta ka dhacay dibadbax ay dhigeen wadayaasha mootobajaajta iyo dadka deegaanka waxaana mar kale ay askartu halkaasi ku dileen afar ruux oo kale halka goobjoogayaashu ay sheegeen inay jiraan kuwo kale oo la dhaawacay nihawen wiil oo aniga qaraabanaha mooto ani aan la hooday sagaal saacaa soo wacay ku awaa dhahay wuxuu dhahay kuwa oo taraafiga ah wax ayga qaateen furaha markiiba soddon daqiiq kadib waa soo wacay wiila ayga qabta wuxuu dhahay yarka taleefonka iska lahay meedkiis wuxuu yaalaa jirdiinkaya ha soo doonto dhahay haddaan meeshii maadana mootada waddaday dhex taalaa haddana dhallinyaro kale taa meesha lagu dhaawaca oo hadda dhaawacood haddana meesha laga qaaday niyow anaga xaafadda aan joognay anigii wiilkan hadda kula hadlaayey taleefona markii wiilkaan mootada wiil kale ku sugaayay wuxuu dhahay nin ma ii imaad sagaal saaca ballansanayna ma ii imaatid wuxuu yidhi nin taraafika igu dhegane waa kuu imaanaaya wax irsug taraafikada markaas waxaan u malaynaynay waa iska mootooleeyayn oo kuma marsiyoonaayo iyuu imaan rabo kabacdi haddana wuu ku celshay wuxuu yidhi nin taraafika elesiga iga haysatee waa kuu imaanaa darjiinkaan joogaahe wax irsug waayuu dhahay xoogaa haddaan joognay taraafika ku celinay wiilaa naga qabtay wiilka naga qabtaa wuxuu yidhi nin wiilkaan waa la dilay meedkii soo doonta marka kaftanaa u malaynayn anaga saa meeshuu joogna kaftanaa ugu malaynayn wuxuu dhahay waa imaanay haddaa imaan waxaa leeyahay madiinaa loo qaadaba labo kale hadda la dhaawacay mootoleyda oo ka carooday falkan ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada dowladda federaalka ee dhibaatada geystay sida ay sheegayaan dadka ku sugnaa goobta uu falkan ka dhacay meeshaan hadda ka bacdi mootoleyda xanaaqday baabuurka taraafikadii gubeen mootada xataa waa ku dhex gubatay marka wuxuu yidhi asina xaggaa loo qaaday wiilashii oo gubeen waa wax foodo mootoleyda waay wax foodo wado iyadaana hadeertaan foodo ka dhalata wiilina waa socotaa foodada baabuuraa la gubay shaqaaqaa weli meesha ka socto waa foodadii macnaha oo ka dhalatay dilkaas ka dhalata waaye baabuuraa meesha lagu gubay shicibkiyaa banaanbaxooyo haddaba dilalka xergaha goostay ee tirabeelka ka noqday magaalada muqdisho oo u badan dhalinta soo koraysa ayaan ka idhi ruuxii aad rubad goysay raaskiisiina ka saartay raqdiisiina cuntay ramadaan fadligii ku raxmadi weysay haddaad raaxo adduun rajo madaxeed iyo raasamaalku sugayso saw rafaad hor leh maaha